waad mahadsan tahay walaalka heeshim cabdinaasir taxanaha guulsidayaashii islaamka waa taxane soo bandhigi doona een qisaska iyo halyeynimada qaar ka mid ah hogaamiyaashii faatixiinta ahaa ee islaamka dhiigooda iyo dheecaankooda ku gaarsiiyey dhul ballaaran oo ka mid ah dunida raggan waxay isugu jiraan hogaamiyaal saxaabo ah iyo kuwa taabiciin ah waxaana ay sabab u ahaayeen ama ay hogaamiyeen macaarig waaweyn oo faasilo ahaa een kuwaas oo ka kala dhacay qaybo badan oo ka mid ah dunida haashimow waxaanu dhegaystayaasha usoo gudbin doonnaa inshaa allah ragga ay ahaayeen hogaamiyaasha towxiidka iyo islaamnimada gaarsiiyey dhulka ka baxsan jasiiratul carab sida dhulka barakaysan ee shaam oo xilligan ah ubucda iyo gunta uu ka socdo siraaca u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda oo taageero ka helaya nasaarada waxaan kaloo arki doonnaa haliyadii hogaamiyey macaarigtii waaweynaa ee ka dhacay ciraaq ee afka ciidda loogu daray boqortooyadii faris ee dabcaabudka ahayd ilaa markii dambe een dhulkaasi uu noqdo daar islaam oo hoy iyo deegaanba u noqdo saxaabo taabiciin iyo atbaacu taabiciin magaalooyinka dalkaasi ku yaalana ay noqdaan een magaalooyin loo doonto cilmiga sharciga ah waxa ay silsiladu soo gudbin doontaa raggii dhiigga iyo dheecaanka u huray in islaamku gaaro ardul kinaana ama masar oo derisla ah shaam waxaan arki doonnaa een libaxyadii iyagoo garbaha ku sida qur-aanka kariimka gaaray dhulka khuraasaan iyo bilaadda labada webi ka dambeysa ee ay ka mid yihiin dhulka uu xilligan shiinaha gumaysto ee turkistaanta bari marka dhanka galbeedka aan soo aadno waxaan arki doonnaa inshaa allah oo ay silsiladu soo gudbin doontaa een hogaamiyaashii muslimiinta ahaa ee saxaabo iyo taabiciinba isugu jiray ee diinta islaamka ku faafiyey galbeedka caalamka islaamka sida libiya tuunis morocco ilaa ay uga sii gudbeen een dhulka andalus ee xilligan ku jira gumaysiga taariikhyahanada muslimiintana ay ugu magacdareen jannadii la waayey marka silsiladu waa mid jawaanibtaas kala duwan iyo dhulkaas kala fog mar keliya soo gudbinaysa iyadoo laysku dultaagayo een hogaamiye weliba iyo macaarigtii uu hogaamiyey shakhsiyad ahaan waxa uu kaga duwanaa ragga kale iyo tilmaamaha hogaamiyenimo ee uu lahaa shakhsigaas dabcan macaarigta qaar ee faasilada ahaydna taxanaha waa laysku dultaagi doonaa haashimow waxaan allah weydiisanaynaa inuu ku intifaaco dadka muslimiinta ah ee ku hadla luuqadda soomaaliga kuwaas oo xilligan ku jira halgan ballaaran oo ay ku difaacanayaan diintooda iyo dhulkooda haashimow maalinta beri oo axad ah ayaan inshaa allah bilaabi doonaa taxanaha oo ay dhegaystayaashu kula socon doonaan barnaamijka dhacdooyinka dunida ee soo gala maalin weliba marka laga reebo jimcaha